بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها wuxuu baabu yahay istixbaabi jacli nawaafil sunanimada in la yeelo sunnooyinka fil beyti guriga salaadaha sunnada in la yeelo guriga lagula tukado sawaaun waxaa siman alraatiba wagayruhaa raatibada iyo kayrkeedna waa isku mid wagayruhaa muxuu la jeedaa ay wagayruhaa min annawaafil waay walamr iyo in la is-amro bitaxawuli wareegid lilnaafilati naafilada in lagala wareego min mowdici alfariida meeshii waajibka aw alfasli baynahumaa ama in lagu kala saaro bikalaamin hadal in lagu kala saaro baabkaa laba mas'alo u ka kooban yahay masalada koowaad waxaa waaye salaadaha sunnooyinka in la yeelo fi lbuyuut inay fadli badan tahay guryaha in lagula tukado oo salaadaha sunnooyinka fi lbuyuut guryaha lagu tukado ayaa afdala salaadaha sunnooyinka ha noqdaan alrawaatib ama kayrkood rawaatibta waa soo marnay sunnooyinka rawaatibta ah raatibana maxaa loo leeyahay bimacnaa waa joogto si joogtaha loola yimaadaa iyo raatibo kayrkeed sunnooyinka mudlaqa ah iyo rawaatib intaba waxaa afdala in lagu tukado fi lbeyt hayru rawaatib waxaa soo gelaya salaatu duxaa raatibo maahan iyo salaadaha kale tatawuca sida qiyaamu leyl salaatu leylka raatiba maaha waa tatawuc oo aan ahayn raatiba ayadana waxaa afdala in guriga lagu tukado salaad walboo sunno ah ama raatiba ha noqoto ama kayrkeed waa in guriga la yeelaa sunno ah oo fi lbeyt lagu tukado waa sida fadliga badan hadduu qofka masaajidku tukadana waa u bannaan tahay laakiin waxaa afdala fi lbuyuut culamada qaar mas'alay keenana waxay yidhaahdeen qofka hadduu joogo fi lmasjid اnabowi calayhi الsalaatu wasalaam hadduu ku sugan yahay ama uu salaada jamaacada uu ku tukanayo fi lmasjid الnabowi fi lmadiina salaada faradka markuu masjidkaa ku tukado ma waxaa afdala sunooyin sunnada inuu ku tukado fii beytihi mase waxaa afdal inuu ku tukado fi lmasjid الnabowi masaajidka nebiga waxaan ognahay salaada lagu tukadaa waxay u dhigataa kun salaadood oo lagu tukado fii kayrihi min almasaajid fadli badanay leedahay markii masjidka nebiga la joogo sala allahu alay wasalam sunnadama in masjidka nebiga lagu tukadaa fadli badan mase in guryaha lagu tukado bacdu ahlicilm waxay yidhahdeen xadiidka nebiga waa ilaaqay noo imaan doona xadiidka noo imaan doona nebiga waa ilaaqay calayh isalaatu wasalaam in qofka salaadiisa sunnada ah ay u fadli badan tahay gurigiisa markuu saas leeyahay nebigu sala allah alay slam xagguu joogaa wuxuu joogaa fi lmadiina waxayna saxaabadu ku tukadaan fii masjidihi haddana maca dalik wuxuu leeyahay guryihiin inaad ku tukataana fadli badan markii faradka laga reebo taa waxay tusinaysaa mar walba ama joog fi lmasjid alxaraam ama joog fi lmasjid annabowi sunnada waxaa fadli badan in lagu tukado fi lbuyuut masaajidada kalena hadda waa min baabin awlaa sunnada waxay ku fadli badan tahay in guryaha lagu tukado sababtu waa maxay cilladu maxay tahay culimmadu asbaabo badanay sheegeen xikmadda laga leeyahay way wejiyo badan tahay waxaa ka mid a awalan guriga in aan laga dhigin qabri axaadiidtana waa noogu imaan doontaa oo guriga lagu nooleeyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala salaadana lala yimaado haddii salaadahoo dhan filmasjid laga dhigo guriga wuxuu noqonayaa midla alqubuur qubuuroo kale noqonaya oo wax salaada aan lagu tukan taa waa masalo waa waa xikmad cilooyinkii ka mid taha waxaa cilooyinka ka mid ah tacliimu alahli ehelkaaga iyo caruurtaada inaad wax barto salaada aad ku tukanaysa fi lbeyt waxaa fiirsanaya ilmahaaga waxaa arkaya reerkaaga way kaaga dayanayaan taasina waa faa'iido weyn haddii salaadaha masaajidka keliya aada u timaad ilmahaaga yaryar ee guriga jooga ee aan masjidka imaan ama aan gaarin haddaysan ku arag adoo tukanaya waxaa laga yaabaa salaadoo dhan inaysan kusoo dhicin maba maba arkin ayadoo la tukanayo laakiin haddaad guriga ku tukato ku sunnaysato waxaad arkaysaa ayagoo kusoo garab istaagaya cunug yara oo soo garab istaaga salaadna ma yaqaan laakiin wuxuu rabaa sida u foorfoorasana inuu u sameeyo kadib wuxuu maqlaa waxa la samaynaa inay salaad tahay wuxuu fahmayaa salaad waxa ay tahay waana tarbiyo fiican oo ilmuhu kusoo tarbiyoobeen kusoo koraya xikmado badanaa marka ku jira in lagu tukado fi lbeyt oo guriga aan laga dhigin mitla alqubuur guriga lagu cibaadaysto wuxuu noqonaa guri barakaysan oo ilaahay lagu adeeco subxaana wa tacaala laakiin guri wixii cibaadaha laga soo safriyey ee masaajidka lala soo aaday markii lagu noqdo keliya loogu noqonayo in la seexdo iyo in wax lagu cuno keliya sax maa salaadaha sunnooyinka waa in guryaha qeyb laga siiyo ama la wada siiyo haddii la awoodi karo maxaa yeele sunnadu waxay ku fadli badan tahay fi lbuyuud qaybta labaad ee baabka waa masalo kale haddaad meel salaad waajiba ku tukato markaad salaaddii faradka ahee tukato kadib aad rabto inaad sunnaysato tatawuc aad la timaado sunnadaasi ama ha noqoto raatiba ama kayrkeed ha ahaato inaad ka wareegto meeshii aad ku sun faradka ku tukatay ood u wareegto meel kale walamru bitaxawuli lilnaafila xagee lagala wareegayaa min mowdici alfariida meeshii waajibka lagu tukaday in lagala wareego sunnadii oo meel kale loo naqliyaa lees amray haddaan taa la samaynayn ama hadal lagu kala fasliyo haddaad rabta inaad meeshii ku tukato oo aadan ka wareegin waa in faradkii iyo sunnadu hadal u dhaxeeyo yacni markaad salaaddii faradka aad ka baxdo waa inaad hadasho markaad hadasho kadib waa lagu ogol yahay inaad meeshii aad ku sunnaysato laakiin adigoon hadlin markaad salaadda ka baxdo mubaasharatan inaad istaagto tiraa sunnan tukanaya fii nafsi lmowdic arrin saxa ma aha amarkaana waa mid waajiba axaadiistaana wa imaan waa mid waajiba in hadal lagu kala gooyo ama makaankii laga wareego makaankii faradka lagu tukaday in laga wareego haddaan laga wareegayna hadal lagu kala gooyo sunnadii iyo waajibkii sababtu maxay tahay waxay yidhahdeen culummadu waxaa dhacaya qofka ku arkaaya inuu u maleeyo inay hal salaataa waxa aad tukanaysa faradaad ka baxday horaad ka istaagtay salaad kalaa xiratay qofka ku arkaya waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo salaadda qofkan uu tukanayo waa hal salaad waajibkii weli ku jiraa waxaa isa shabahaya marka oo isdhexgalaya alfaraa'id iyo wanawaafil wixii hal xaba noqonayo lamana rabo inay hal xaba noqdaan ama u ekaadaan waa in la kala gooyo la kala saaro oo la kala sooco maxaa lagu kala sooci karaa imaa inaad meeshii ka wareegto ama aada hadasho hadalka muxuu faa'iideynayaa inaad salaaddii hore ka baxday hadalku wuxuu faa'iideynayaa inaad salaaddii faradka ahayd tukantood ka baxday mar haddaad hadashoy caddaatay in faradka aad ka baxday markaa kadib waa lagu ogolyaha isla meeshii inaad ku sunnaysato laakiin adoon hadlin meeshiina aadan ka wareegin haddii faradka aad sunno ku xidhiidhiso meesha ishtibaaha ka imaanay labada salaadood aad ishabahaya waxaa laga yaabaa in hal salaad loo moodo waxaa kaloo suuragala qofku arkaaya oo salaaddii aan aqoon laga yaabo inuu adiga kugu dayanayo inuu u maleeyo salaaddu inay lix ragca tahay markaad duhur afar inta tukato laba kale aad ku daba qabato meeqa ragcay noqonayaan lixay noqonaya waxa laga sira lix ragca la tukadaa duhurka maxaa yeelay fulaan oo sheikha ama daaciyahan arkay asagoo lix ragca tukanayo qofkaasi salaaddii waa ka qaladay laga yaabo inuu kugu daydo ama uu fiirsanayo salaadaada arrintaa amarkaa marka waa mid waajiba can zayd ibni haabit radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi salluu tukada ayuha nnaasu dadow fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa inna afdala asalaati amarka ah salluu ayuu cilaynayaa nebiga sala allahu calayh wasalam maxaa yeele haddii wax lays amro ama laga hadlo oo marka inna la daba dhigo innadu maxay noqonee yaa tacliil waxay cillo u tahay warkii horreeyey salluu ayuha annaasu fii buyuutikum dadow guryihiinna ku tukada sababtu waa maxay fa inna afdala asalaati qofka salaadiisa waxaa u fadli badan salaatu lmari salaad waxaa u fadli badan salaatu lmari qofka salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo ila almaktuuba ilaa salaada faradka ah waajibka mooyaane nebigu muxuu soo reebay sala allahu calay wasalam ila almaktuuba maktuubada ma xaggee lagu tukanayaa waa fi lmasaajid waa in salaada jamaacada la xaadiro waana khaasa fi rijaal arrintan maktuubadu raggay gaar ku tahay amaa dumarku fardi iyo nafliba waxaa u mashruuca in gurigooda ay ku tukadaan muttafaqu calayhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala اllah alay slam qaala wuxuu yidhi ijcaluu min salaatikum ijcaluu yeela min salaatikum xagga salaadiina waxaad ka yeeshaan fii buyuutikum guryihiinna yacni salaadiina wax ka mida guryihiinna yeela walaa tattakhiduuha guryaha ha ka dhiganina qubuuran qubuur ha ka dhiganina qubuur ha ka dhiganina macnaheedu waa maxay guriga aan lagu tukan waa qabri oo kale maxaa yeele qabri laguma tukado xadiidkan waxaa laga qaadanayaa assalaa cinda alqubuur inaysan mashruuc ahayn qubuurta agteeda in lagu tukado ma bannaana nebiguna calayh isalaatu wasalaam si cadu u sheego wuxuu yidhahda walaa tusalluu ilayha laa tajlisuu cala alqubuur walaa tusalluu ilayha qubuurta ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanina maxaa yeele waa wasiila ila shirki qofka salaada ku ag tukanaya cinda alqubuur ujeeddadiisu hadday tahay inuu alla dartii u tukado aysan ujeeddadiisu qabriga ahayn wuxuu fidno u noqonayaa qeybkii maxaa yeele qof arkaya ama dad arkaaya ayaa waxay u malaynayaan qubuurta lagu ag tukanayo sababteedu inay tahay in ayaga loo tukanayo beri marka waxaa imaanaya dad u tukanaya qabriga oo waxay leeyiin hebelaa u tukan jiray oo qabrigaan u tukanaynaa taana maxay ku dhacayaan qoladaasi shirki akbara idan waa wasiila ila shirki اakbar aلsalaa cinda اlqubuur waa wasiila ila shirki اakbar وعn jaabir bn cabd الlaahi radي اllahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam إidaa qaضىa axadukum axadkiin haddii uu guto salaadahu salaatahu salaadiisa fii masjidihi hadduu masaajidkiisa ku guto falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa ha u yeelo nasiiban qayb min salaatihi salaadiisa ka mida fa ina allaha alle subxaanahu wa tacaala jaacilun waa mid yeelaya fii beytihi gurigiisa qofkaa gurigiisa min salaatihi xagga salaaddii wuxuu uga yeelayaa khayran khayr ayuu alle u yeelaya subxaana wa tacaala qofkaasi gurigiisa ilaahay khayr buu yeelayaa salaadaas uu ku tukaday awgeed alla qofkaas gurigiisa khayr ayuu yeelayaa rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey guriga marka waa in nasiib laga siiyo salaada wa can cumar bni caطaa ana naafic bni jubayrin arsala naafic bni jubayr ayaa wuxuu u diray ila saa'ib ibni ukhti namir saa'ib ibni ukhti namir ayuu u diray yas'aluhu asagoo weydiinaya can shayin shay ra'aahu uu ka arkay minhu mucaawiya mucaawiya asiga uu ka arkay ra'aahu uu arkay minhu ay min asaa'ib mucaawiyatu mucaawiya uu ka arkay mucaawiya saa'ib wax ka arkay fi salaati salaada dhexdeeda marka saa'iba waxaa la weydiinaya mucaawiya muxuu kugu arkay faqaala wuxuu yidhi saa'ib nacam sallaytu macahu ljumuca mucaawiya maciise ayaan jumco la tukaday fi lmaqsuura falamaa sallama alimaam markuu imaamku salaamo noqsaday maqsuurada waa meeshii marka uu ku tukanayay mucaawiya radia allahu canhu qumtu fii maqaamii maqaamkayga ayaan istaagay buy markaan salaaddii ka baxay ayaan meeshayda istaagay fasallaytu waan tukaday falamaa dakhala markii uu galay arsala ilaya waa ii soo cidiray yacni meeshiisii markuu galay ayuu ii soo cidiray faqaala wuxuu yidhi laa tacud ha u noqonin limaa facalta wixii aad samaysay idaa sallayta aljumucata haddaad jumcaha tukato falaa tasilha ha la xidhiirinin bisalaatin salaad xataa tatakallama ilaad aad hadasho ow takhruja ama aad baxdo fa ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay nebiga calayh isalaatu wasalaam amaranaa bidaalika arrinka ayuuna amray wuxuuna amray allaa nuusila inaanan xidhiirin salaatan bisalaatin allaa nuusila inaanan xidhiirin salaatan salaad inaanan ku xidhiirin bisalaatin salaad kale xataa natakallama ow nakhruj ilaa aan hadalno ama aan baxno xataa natakallama ow nakhruj inuu baxo waa ku caddahay qofkaasi inuu salaadii ka baxay waxa dambuu tukanayana ay sunno tahay hadduu hadlona waa la mid laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen hadalka waa maxay la rabo xataa natakalam macnaheedu waa maxay hadalkuma waxa weeye in la sheekaysto sheeke caadiya mise hadalka xataa waxaa soo gelaya haddii uu qofka adkaarta la yimaado bacda salaa maxaa yele qofka markuu salaada ka baxo adkaaruu la yimaadaa soo maa adkaarti hadduu la yimaad ma loo ictibaarinayaa qof hadlay mase hadalku waxaa shardiya inuu dad la sheekaysto ou dad la hadlo sawaabku waxa waaye qofka inuu hadlo ama dad ha la hadlo ama adkaar ha la yimaad adkaartuu la imaan maayo waa min alkalaam adkaarta hadduu la yimaado waa qof hadlay qofku markuu salaada ka baxo ee uu la yimaado istikfaartii saddexda jeer kadibna adkaartii kale uu la yimaad salaaddii ma ka baxay mase waa ku jiraa salaaddii inuu ka baxay waa caddahay oo qofkan waxyaabo kale akhrinayo adkaar uu ku jiro qofkaas waa hadlay waxaa la diidaya marka waa maxay waa in salaada laga baxo ayadoon la hadlinna sunnadii la galo isla mawdicina lagu galo ayadoon la hadlin adkaar qofkaani lama imaan qofna lama hadlin markuu salaadan ka baxay waa istaagay salaad kaloo ku xirtay middaas waayo midda nebigu diiday sala allahu calayh wasalam xadiidkan waa ku caddahay anlaa nuusila salaatan bisalaatin xiriirin maxaa la yidhaahdaa hadduu qofka salaad ka baxo iska fadhiisto ee toban daqiiqo ama shan daqiiqo ama lix daqiiqo uu fadhiyo u adkaar la yimaad bacda daalika uu sunno u istaago ma isla xidhiiriya salaadaas labadaas salaadood xiriir ma jiro waxa nebigu reebana waxaa waaye anlaa nuusila salaatan bisalaatin xiriirka marka sifadiisa waxa waay qofkan salaaddii faradkaa buu ka baxay hore wuxuu ugu istaagay tatawuc asago wax adkaara la imaan cid uu la hadlaana aysan jirin markaasaa labada salaadood ishabbahayaan waana middaa miduu nebigu diiday sala allahu calay wasalam markuu leeyahay amaranaa bidalik amarkaasi waxay culammada qaar ku ximbaareen amrulwujuub waa waajib in la hadlo hadalkaasi ama adkaar la imow ama qof la hadal iyo ama in meesha laga wareego waa arrin waajiba rawaahu muslim qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu اlxahi calى salaati اlwitri wuxuu baab yahay alxahi boorin calىa salaati اlwitri salaada witrka in laisku booriyo wa bayaani annahu sunna mu'akada iyo wuxuu baab yahay in la caddeeyo inuu witrigu yahay sunna mu'akada sunno la adkeeyey wa bayaanu waqtihi iyo waqtiga witriga in la caddeeyo saddex qaybood uu baab ka kooban yahay qaybta koowaad waa in la isku booriyo qaybta labaadna waa in la caddeeyo inuu yahay sunna mu'akada waa sunna mu'akada macnaheedu waxa waaye waajib ma aha khilaafan lilxanafiya xanafiyadu waxay qabaan witriga inuu waajib yahay laakiin madhabuljumhuur waa sida mu'alifku sheegay raximahullah waxay qabaan witriga inuu yahay sunna mu'akada sunno la adkeeyey inuu yahay laakiin uusan waajib ahayn axaadiidteena ku imaan doontaa waa laga fahmayaa inuusan waajib ahayn wa bayaani waqtihi qaybta saddexaadna waxa waye waqtiga witriga in la caddeeyo waqtiga la tukanaayo witriga waa goorma axaadiidta ku soo aroortay wax ka mida uu keenaya can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi alwitru laysa bixatmin witrigu waajib ma ahan alxatmu waa alwaajib ka salaati almaktuuba sida salaada faradka oo kale maaha walaakin sana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa jideeyey qaala wuxuu yidhi ina allaha witrun yuxibu lwitra ilaahay subxaanahu wa tacaala waa witri waa mid keligii ah yuxibu alla wuxuu jecel yahay alwitra witriga ayuu jecel yahay witriga waa tirada isdhaafka fa awtiruu witraysta yaa ahla alqur'aan dadka qur'aanka ehelka u aha witraysta amarkaas saxaabadu waxay ka fahmeen inuu yahay amr istixbaab walidalika cali bn abi aalib radia allahu canhu oo ah raawi lxadiid wuxuu yidhahda laysa bixatmin waajib maaha buu yidhi idan amarka ah fa awtiruu yaa ahla alqur'aan waa amru istixbaab ma aha amru wujuub rawaahu abu daawuud atirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi min kulli leyli habeenka dhammaantii qad awtara rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa witraystay min awali leyl habeenka awalkii ayuu witri tukaday wa min awsatihi iyo habeenka dhexdiisa wa aakhirihi iyo habeenka aakhirkii intaba waintahaa witruhu witrigiisuna wuxuu u dhammaaday ila asaxari ilaa waqtiga suxuurta yacni saxar maa ilaa waagu uu ka barya waa muttafaqun calayhi waqtiga suxuurta waa weli waqtiga witriga waa jiraa witriga waqtigiisuna wuxuu ku dhammaanayaa waa ilaa tuluuci alfajri asaadiq alfajri asaadiq markuu dilaaco oo waagu uu dilaaco markaas maalinaa la galay habeen waa laga baxay intuu habeen jiro laga bilaabo bacda alcishaa ilaa laga gaarayo ilaa tuluuci alfajri inta u dhaxaysa waqtigaa witri tukataba waa kaa ansaxaya oo witriga waa yacni saaca waqtigiisa waa intaa wuxuu u dhexeeyaa salaada cishaha markii laga baxo ilaa salaada subax laga addimayo وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yidhi اجcلوا آkhر صلاaتكم ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda bileyli habeenka aad tukanaysaan aakhirkeeda waxaad ka yeeshaan ood ka dhigtaan witran witri ka dhiga salaatuleylka witri ha lagu khatimo muttafaqun calayhi wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi awtiruu witraysta qabla an tusbixuu intaadan waa bariisanina ka hor waagu intuusan idiin baryin ka hor witriga ha lala yimaado rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته نبي عليه الصلاة والسلام صلاة ديس أيو تكنجر بالليل هبينك أو تكنايو وهي معترضة والحال هي عائشة معترضة أي تهي مد أن isku ballaarisay bayna yadayhi nabiga hortii calayhi salaatu wasalaam macnaha rasuulka isku horgoysay fa idaa baqiya alwitru hadduu witriga haro ay qabahaa nabigu waa toosinayay sala allahu calayhi wasalam fa awtarat markaasay witrka tukanaysay rawaahu muslim inay isku horgoyso oo hortiisa ay ku tukata maxaa keenaya waa ciriiriga guryaha ee zamankaa jiray waa guryo waasica lama deganayn zamanka walidaalika markuu rabo nabigu sala allahu calayhi wasalam inuu tukado caaisha radi allahu canha waxay ahayd mid ku hor go-an diiqa iyo cidhiiriga guryaha xaggooda ka jiray awgii way hurdaysaa caaisha markaa radi allahu canha nebiguna wuxuu tukanayaa salaat lleyl fa idaa baqiya alwitru markuu witrigu haro hadduu witrigu haro ay qadahaa caaisha ayuu toosinayay fa awtarat markaasi ayadana witriga la imaanaysa inta kiciyo ayuu wuxuu dhihi jiray witrka tuko rawaahu muslim fii riwaayati lah riwaayad kaloo muslim leh waxaa ku jirta faidaa baqiya alwitru hadduu witrka haro qaala wuxuu dhihi jira quumii istaag faawtirii yaa caaishatu caaishay witriga tuko saasuu dhihi jira وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحuu yihi baadiru الصبح salaada subax waxaad kala degdegtaan bilwitri witrka witrka la hormara intaysan waagu idinku dilaacin rawaahu abu daud وtirmidi وqaala xadiiث xasن صaxiix وعن جابر رضي الله عنه قال وxuu yihi قاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن khاaفa qofkii ka baقa aلا يقوuma inuusan istaagin min آkhir الleyل habeenka gelinkiisa dambe falyuutir أwlahu habeenka awalkii witrka ha tukado وmaن طamca qofkii damco rajo ka qaba an yaquuma inuu tooso aakhirahu habeenka gelinka dambe falyuutir آkhir الleyli habeenka aakhirkiisa ha witriyo witrka ha tukado faina salaata aakhiri leyl salaada aakhiruleylka la tukanayo mashhuudatun waa mid lasoo xaadirayo macnaa malaa'igtaa soo xaadiraysa wakhtiga wadaalika wakhtiga ayaa afdalu fadli badan asalaa fii aakhiri leyl ayaa fadli badan waa waqti nuzuul ilaahi waa waqtiga alla subxaana wa tacaala uu soo degayo ila samaa'i dunya laakiin waxay u fadli badan tahay waa qofkii damcaya ama rajo ka qaba inuu tooso habeenka gelinkii dambe amaa qofkii isleh hurdaa kula tegaysa daaluu daalan yahay awgii ama hurdo weyn inuu isku ogyahay darteed hadduu is idhaahdo hurdadu waa kula tegaysaa oo ma kacaysid ilaa salaada subax laga gaaro qofkaasi fii xaqihi maxaa u fiican oo u fadli badan inuu witriga hormariyo inuu witriga hormariyo si witriga uusan u dhaafin witriguna nebigu sala allahu caleyh wasalam kama tegi jirin xadaran wa safaran hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay intaba nebigu sala allahu alay slam witriga waa la imaan jira witrigu waa sunna mu'akada waa sunno la adkeeyey waay waajib ma ahan sida saxiixa ah laakiin waa sunna mu'akada baabu fadli salaati اduxaa wa bayaani aqaliha wa agariha wa awsatiha wuxuu baabu yahay fadli salaati duxaa salaat duxaa waa salaaddii barqada la tukado ee fadliga ay leedahay wa bayaani aqalihaa iyo caddaynta inta ugu yar wa agarihaa iyo inta ugu badan wa awsatihaa iyo dhexdhexaadkeeda intaba in la caddeeyo cadadka ugu yar iyo kan ugu badan iyo inta udhexaysa walxasi cala almuxaafadati calayha iyo in laisku booriyo in la xafido la daa'imo calayha ay calaa salaati duxaa salaatu duxaa sida kelimada adduxaa oo salaada loo idaafeeyaba laga fahmayo waa salaad barqadii la tukanayo adduxaa waa barqadii waxaana loogu idaafeeyey waa min baabi idaafati shayi ilaa sababihi maxaa yeele salaadan waxaa sabab u ah waqti duxaa in la gaahay waqtigaasna wuxuu bilaabmayaa markii qoraxda ay soo baxdo oyna qoraxdu saro martay kor aaddo qiida rumxin waran in la eg markay qoraxdu kor u baxdo oo ay ka fogaato meeshii ay ka soo baxday waqtigaas ayaa ayuu bilaabmayaa waqtigaa wixii ka horeeya muxuu noqonayaa laga soo bilaabay min bacdi salaati اlfajri ilaa qoraxdu ay kor usoo dheeraanayso qiida rumxin waa waqtu lkaraaha mashruucna ma ahan waqtigaasi in la tukado sunna mutlaqa oo aan ka mid ahayn min dawaati اlasbaab laakiin waqtigaa markii lasoo dhaafo oo qoraxdu xoogaa ay soo dheeraato laga bilaabo ilaa qoraxdu ay ka istaagayso fii kabidi samaa samada dhexbartamaheed samada dhexbartamaheed hadday istaagto wakhtigaasi muxuu noqonayaa waa waqtulkaraaha inta u dhaxaysa waa waqtu salaati duxaa walidaalika shuruuqa salaada la tukado ama labada ragceed la tukanayo oo axaadiidta qaar ku soo aroortay qofkii masjidka ku nagaada mar bacda alfajri ilaa qoraxdu ay soo baxdo qiida ruuxin soo dheeraato kadibna sunno tukada fadaa'ila ku soo aroortay labada ragcuu tukanaya maxay tahay waa min salaati duxaa ma aha salaad gooniyo salaatu shuruuq salaad la yidhaha ma jirto laakiin waqtigaasaa wuxuu yahay waqtu shuruuq waa aroor hore salaada lala imaanayo ama labada ragca la tukanayo waa salaatu duxaa salaatu duxaa waa sunna ibnu ibnu cumar radia allaahu canh waxaa laga soo naqliyey inuu yidhaahdo waa bidca salaatu duxaa wuxuu yidhi waa salaad bidco ah laakiin culummadu waxay ku ximbaareen hadalka ibnu cumar oo ay u cudur daareen in ibnu cumar radia allaahu canhu aysan gaarin axaadiidta ka hadlaysa salaatu duxaa iyo fadliga ay leedahay iyo nebigu sala allahu calayh wasalam inuu la imaan jiray wailaa laa shaka in salaatu duxaa ay tahay sunna axaadiid fara badanaa ku soo aroortay qaar ka mida shiiqaa noo sheegaya can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii khaliilii wuxuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkay alkhulla waa shiddat lmaxabba waxaana khaliil loogu magacaabay maxabbadiisa ayaa waxay dhex gashay jismigiisa iyo jirhkiisa waa jacayl fog waaye oo xeel dheer nebiga sala allahu calayh wasalam axad min ummatihi kama samaysan karo khaliil oo looma ogolo ilaahay uma ogolo subxaana wa tacaala laakiin waxaa bannaan in dadku ay yidhaahdaan ama saxaabadu ay yidhaahdaan nabiga calayh isalaatu wasalaam waa khaliilkeed laakiin khulladaasi ma aha mid labada jaanib ka socotee waa mid hal jaanib ka socota jaanibka saxaabiga ka socotaa amaa jaanibka nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay ayaa ka manciyey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna arrinkaa waa sheegeen low kuntu mutakhidan khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan haddaanba samaysanaya buu yidhi khaliil abuu bakaraan khaliil ka dhigi lahaa ina allaha attakhadanii khaliilan kama attakhada ibraahiima khaliilan ilaahay khaliil buu iga dhigtay buu yidhi siduu ibraahim uga dhigtay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkan xadiid abi hurayra awsaanii khaliilii waa min jaanibi abi hurayra radia allahu canhu wuxuuna tilmaamayaa oo ishaarayaa sida uu nebigu u jecel yahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ii dardaarmay buu yidhi bisiyaami alaaati ayaam saddex maalin soonkooda min kulli shahrin bil walba saddex maalin inaan ka soomo waxaana fadli badan ayaamu lbiid in la soomo saddex iyo labaatan saddex iyo tobanka bisha iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka waxaa la yidhahdaa ayaamu lbiid wa ragcatayi duxaa iyo labada ragco ee loo yaqaano ragcatayi duxaa oo barqadii la tukanayo taasna waa ii dardaarmay wa an utira wuxuu kaluu ii dardaarmay inaan witri la imaado oon witri tukado qabla an arquda inaan intaanan seexan ka hor muttafaqun calayhi waliitaaru qabla annowm nawowi adhahay raximah llah waliitaaru iitaarkii in witriga lala yimaado qabla annowmi waa hurdada horteed inamaa yustaxabu waxa yani waliitaaru qabla annowm hurdada horteed in witri la tukado inamaa yustaxabu waxaa loo yani waxay mustaxab iyo sunno u tahay liman laa yahiqu qof aanan ku kalsoonayn bilistiiqaadi toosid aakhira leyli habeenka gelinkii dambe inuu tooso qofkan ku kalsoonayn wey fain wahiqa hadduu ku kalsoonaado inuu toosayo gelinka dambe fa aakhiru leyli afdalu habeenka aakhirkiisa ayaa fadli badan waa masaladii adeeta aan ka hadlaynay oo witriga ku saabsanayd witriga waa soo marnay baabkan baab ka horreeyey xadiidkii nabigana waa ku caddayd sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa waxuu yidhahda man khaafa an laa yaquuma min aakhiri leyl falyuutir awalah waman tamica an yaquuma aakhirahu falyuutir aakhira alleyl faina salaata aakhiri alleyli mashhuudat wadalika afdal waa naskii xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam haddii gelinka dambe uu qofku ku kalsoon yahay inuu kici karo in gelinka dambe uu fadli badan yahay laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam abuu hurayra wuxuu u dardaarmay inuu witriga tukado intuusan seexan ka hor xadiidkii horena waxaan ku soo marnay inuu yidhi waxaa fadli badan in gelinka dambe la tukado muxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmi waayey abuu hurayra sida fadliga badan oo ah inuu tukado aakhiru leyl waxay yidhahdeen culimmadu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ictibaariyey xaalka abuu hurayra radia allaahu canh abuu hurayra wuxuu ahaa nin aalib cilmiya cilmigana aada ugu mashquulsan qofkuna markuu daallan yahay mashquulsan yahay waxaa suuragala inay hurdada la tagto rasuulka calayh salatu slam marka wuxuu u sheegay wax u munaasaba xaalka abuu hurayra radia allaahu canh oo ah inuu marna witriga uusan ka tegin taana uu ku ilaalin karo inuu witriga tukado intuusan seexanin ka hor maxaa yeele hadduu seexdo waxaa laga yaabaa inay hurdada la tagto daalka iyo mashquulka uu ku jiray darteed وعn abi dri radي الlaه عanه عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم qaala wuxuu yidhi yusbixu عalىa kuli sulama yusbixu waxaa waa bariisanaya calىa kuli sulaama ximin walba dusheed oo min axadikum axadkiin xaggii ka ahaatay waxaa dushiisa kuwaa bariisanaya sadaqaة sadqo ximin walba sadaqa waa ugu barya oo laga rabaa subax walba fakulu tasbiixatin qofkan xibnihiisu waxay ka kooban yihiin saddex boqol iyo lixdan xibnood halkii xibinna sadaqa laga rabaa subax walba subax walba waagu kuu baryo sadaqa lagu leeyahay xibin walbo jirkaaga ka mid a macnaheedu waxaa waaye saddex boqol iyo lixdan sadaqaaha lagaaga fadhiyaa subax walba oo lagaa rabaa mar walba waagu kuu baryo deymo badanaana lagu leeyahay fa kullu tasbiixatin sadaqa tasbiix walba sadaqa waay laakiin deymahaasi wax la iskaga gudi karo ilaahay subxaana wa tacaala waa noo fududeeyey lama dhihin xibin walba lacag iyo hanti iyo sadaqo ha laga bixiyo oo subax walba saddex boqol iyo lixdan sadaqaa bixiya oo hantiya ama maala shardi lagama dhigin duruqu sadaqaad ayaa noola badiyey waa noola sahlay waxyaabo badan oo la imaan karnaa noola sharciyeeyey si aan ula nimaadno sadaqadaas fa kullu tasbiixatin sadaqa tasbiix walba subxaana allahi kasta ad tiraa sadaqa waa wa kullu taxmiidatin sadaqa taxmiido walba alxamdu lilah aad tidhaahdo waa sadaqa وكل تهليلة صدقة التهليل ولا إله إلا الله وصدقة وكل تكبيرة تكبير والبنا صدقة وصدقة وأمر بالمعروف وناقة أودتك لفر صدقة وصدقة ونهي عن المنكر منكر كالله إنكرنا صدقة وصدقة ويجزئ من ذلك وحصلنا وحا كاقدية وحصلنا وحا كاقدية ركعتان لبربعو يركعهما أو قفك الركوع min aduxaa wakhtiga duxada ee barqada laba ragco uu qofku tukado fi duxaa ayaa waxaasoo dhan ka gudaysa xadiidkani wuxuu fadli weyn u yahay salaatu duxaa salaatu duxaa sadaqaadkaas badan ee xibnahaaga ee jidhkaaga lagu lahaa way kaa gudaysaa haddaad la timaado haddii barqo walba aad tukato laba ragcoo ka mida min salaati duxaa waxay kaa gudaysaa sadaqaadka faraha badan ayadaa kaa kaafinaysa xaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhahdee waxakaa shaykhunaa fii fatxi اlbaari wuxuu yidhi waxakaa shaykhunaa alxaafid abulfadl bn xusein fii sharxi tirmidi wuxuu soo xikaayooday uu soo naqliyey shaykhuna alxaafid abulfadl bn xusein fii sharxi tirmidi annahu ishtahara waxaa caan baxay buu yidhi bayna alcawaami caamada dhexdooda waxaa mashhuur noqday anna man salla duxaa qofkii salaatu duxaa tukada uma qadacahaa kadibna gooya oo salaatu duxaa daa'imi waaya yacmaa waa indhabeelaya caamada dhexdooda arrintaasaa caan noqota salaatu duxaa haddaad la timaado waxay yidhahan waa inaad daa'imto ha isku gooynin haddii kale marka hore ha la imaan iskaba dhaaf gebi ahaanteed laakiin haddaad mar bilowdo oo aada goyso indhala-aanaa ku asiibaysa fa saara kaiirun min annaas waxay noqdeen buu yidhi marka in badanoo dadka ka mid ah yatrukuunahaa aslan gebi ahaanba waxay iskaga tageen salaatu duxaa in badanoo dadka ka mid a salaatu duxaa waa ka carareen lidaalika arrinkaas awgii ayay uga tageen arrinkay uga tageen waa maxay waxay is yidhahdeen ma wadi kartaan oo waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad hilmaamtaan ama aad ka mashquushaan haddaad hilmaamtaan ama mashquul idin soo wajaho maxay la maxay la kulmayaan say aamineen indhala-aanaa idinku dhacaysa islaam musiibaa idinku dhacaysa saa darteed gebi ahaanba ka taga salaatu duxaa walaysa limaa qaaluuhu asl waxay yidhaahdeenna wax asala ma lahan buuyi warkaas caamadu ay ku sheekaysteene dhexdeeda ku faafiyeen wax asala ma lahan bal idaahiru bal sida muuqata annahu mima alqaahu shayطaan waxay ka mid tahay buu yidhi waxyaabaha shayطaanku uu ku tuuray calىa alsinati اlcawaam caamada carabadooda arrintaani waxay ka mid tahay waxyaabaha shayطaanku uu ku tuuray caamada carabadooda liyuxrimahum اlkhayra اlkaiir si uu uga hor istaago oo uga xarimo khayr fara badan shaydaanku suu caamada khayr badan uga hor istaago ayuu carabkooda ku tuura arrinka laa siyama maba ku sii jirta buu yidhi maa waqaca wixii ku sugnaa fii xadiidi abi dar xadiid abi dar fadligu ku jiray kumaba sii jiro fadligaasuu shaydaan dadka ka hor istaagaya xadiid abi dar waa xadiidkee waa xadiidka hadda aan akhrina fadliga ku jira ee shaydaan dadka hor istaagayo waxa waaye ragcatay duxaa maxay kaa kaafinayaan waxay kaa kaafinayaan sadaqaadkii subax walba xibnahaagu lagu lahaa ee laga rabay xadiidkani marka waxaa ku jira fadl yacni ku sugan fadli cadiima ay leedahay salaatu duxaa shaydaan marka si caamada uga hor istaago fadligaas ayuu warkaas carabkooda ku tuuray qaar ayaga ka mida ayuu u adeegsaday markaasay yidhahdeen qofkii salaatu duxaa la yimaada oo maalin maalmaha ka mida gooya ama tukan waaya qofkaasi indhahu beelaya saadan u indha beelin salaatu duxaa iska dhaaf meeshuu shaydaan ka soo gala fiiri salaatu duxaa jaanibkaasu uga yimid suu uga manciyo ayagoo arkaya fadliga ay leedahay ayuu haddana meel kale wax ka tusay oo wuxuu yidhahda indhala-aanaa idinku dhacaysa mana daa'imi doontaan saysan taa idinkugu dhicin asal ahaanba iska dhaafa shaydaanku caamada waa harowsanaya ilaan jahliyuu ku ogyahay iyo aqoon la-aan markaasuu iskaga ciyaaraya marba meel wax ka tusinaya waxaan jirin uu tusinaya ama ahlulcilmiga waa kuwa hadda caddaynaya le walaysa limaa qaaluuhu asl waxaas ay yidhaahdeen wax asala ma lahan bay yidhahdeen indhaa lagu beelayaa sax maa salaatu duxaa ma la daa'imayaa oo ma waxaa afdala in la daa'imo mase mararka qaaraa lala imaanayaa marmarna waa laga tegayaa waxaan ka soo hadalnay ama sheikhu raximah llahu tacaala uu ku sheegay fi lbaab inay sunno tahay oo wuxuu cinwaan ka dhiga baabu fadli salaati duxaa macnaa laa shaka inay mustaxaba tahay sunno tahay laakiin ma sunno ay fadli badan tahay in la daa'imaa mase waa sunna ay fiican tahay axyaanan in laga tago mararka qaarna lala yimaado inta lala imaanaya haddii la doono ha la badiyo culammada qaar ka mid ah waxay yidhahdeen waa la ilaalinaya waa la daa'imayaa cinwaanka alimaamu nawowi raximahullah iyo baabka waxaa ku cad inuu asiga qabo in la daa'imayo maxaa yeele wuxuu yidhi walxasi cala almuxaafadati calayha waxaa la isku boorinaya cala almuxaafadati calayha almuxaafada calayha waa maxay waa almudaawama calayha waa in la daa'imo oo la ilaaliyo oo aan marna laga tegin waa la isku boorinaya waajib maaha laakiin bacdu salaf waxay qabeen inay habboon tahay in marna lala yimaad marna laga tago la iska daayo ibraahimu nakhaci raximahullah waxaa laga wariyey inuu yidhi kaanuu yusalluuna اduxaa wayadacuuna wayakrahuuna an yudiimuuha kaanuu yusalluuna اduxaa waxay ahaayeen buu yidhi kuwa tukada salaat اduxaa wayadacuuna wayna ka tegayeen salaat اduxaa wayakrahuuna waxayna karaahiyeysanayeen an yudiimuuha inay daa'imaan salaatu duxaa midla almaktuuba sida salaadda faradka oo kale inay u daa'imaan way karaahiyeysanayeen yacnii shaygii in loo ilaaliyo ama salaatu duxaa loo ilaaliyo sida loo ilaalinayo salaadda faradka salaadda faradka ma bannaan tahay mar mararka ka mid in laga tago waa in mar walba lala yimaado habeen walba iyo maalin walba wakhtigeedii lala yimaado sidaasoo kale in loo daa'imo waa karaahiyeysan jireen buu yidhi ibraahimu nakhaci markuu leeyahy kaanuu yakrahuun wuxuu ka hadlayaa culimmadii taabiciinta ee uu soo gaaray ragguu soo gaaray culimmada ka mid ah ayuu tilmaamayaa way karaahiyeysan jireen yacnii salaatu duxa way tukan jireen wayadacuuna waana ka tegi jireen wayakrahuuna an yudiimuuha wayna karaahiyeysan jireen inay daa'imaan midla almaktuuba sida salaadda faradka loo daa'imo وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi كاna رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يuصلي الضحى نبga sلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa mid tukada صلاaة الضحى أربعا أفر wayaziidu maa shaa allah waana ziyaadin jiray maa shaa allah intii alla doono subxaana wa tacaala rawaahu muslim wa can umihaani faakhitata binti abi aalib radia allaahu canha umihaani magaceeda waa faakhita binti abi aalib qaalat waxay tidhi dahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan aaday caama alfatxi sanad sanadkii furashada maka la furtay fawajadtuhu waxaan helay yaqtasilu asagoo qubaysanaya falamaa faraqa min quslihi markuu qubayskiisa ka faaruqay sallaa tamaaniya rakacaatin sideed ragca ayuu tukaday wadaalika duxaa wakhtigaasna waxay ahayd goor barqa ah muttafaqun calayhi xadiidkan hadda ka hor waa soo marnay rasuulka yidhi sala اllah alay slam qad anjarnaa man ajarti ya umahani laakiin shaafici alimaam albukhaari raximah اllah muxuu u deliishaday nuurdiin tasatur fi lgusli yacnii in marka qofka qubaysanayo uu is-asturo nebiga maxaa yaa asturayay markaasi faatima bintu rasuuli illaah hadda riwaayadaani kuma jirta laakiin riwaayadaha qaaray ku timid inay faatima asturaysa rasuulka calayh salatu slam faatimatu tasturu sallaa tamaaniya ragcaatin wadaalika duxan wakhtigaasina waxay ahayd wakhti barqa ah shaahidku waxa wadaalika duxan xadiidkan muxuu u keenay alimaamu nawowi raximah ullah wuxuu deliil u yahay wa bayaani akariha wa bayaani aqaliha wa akariha idan salaatu duxaa meeqa ragca u yar laba ragca u yar meeqaa u badan inta hadda axaadiidka ku timid sideed ragca ku timid culamada qaar waxay leeyihiin sideeddaa lagu ekaanaya maxaa yeele akar min amaaniya nebiga lagama hayo sala allahu calay wasalam qaarna waxay leeyihin waa furan tahay wayaziidu maa shaa allah intuu alla doonuu ziyaadinaya xadiid caaisha ku jirta yidhaahde laakiin intii ugu badnayduu nebigu tukaday sala allahu alay waslam waxay ahayd tamaaniya ragcaat muttafaqun calayhi wa hada mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim kanna wuxuu yidhahda waa mukhtasarka iyo lafdi gaaban oo ka mid ah riwaayadaha muslim mid ka mid ah waa lafdi ka mid a riwaayadaha muslim xadiidkan uu wariyey mid ka mid ah lafdiganuu macnaha sheikhu raximah llahu doortay waana lafdi mukhtasar oo gaaban wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin